maryan aada u mahadsan tahay waxaa kusoo kordhay arrintan iyada ah isbedel weyn kadib markii uu dhowaan shaaciyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi hayti ariel henry in uu iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo ee dalkaasi sababo la xiriiro xaaladaha amni darada iyo qalalaasaha ee gudaha dalkaasi kusii badanaya intaas markii ay dhacday oo ra-isul wasaaraha uu iscasilay kadib xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dalkani kenya korir singmoy oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalka waxa uu xaqiijiyey in kenya ay dib u dhigtay ama hadda ay markaasi joojisay dhammaan qorshihii hayti ay ciidamada ugu diri lahayd ilaa inta muddo ah wakhti ma uusan cayimin oo wakhti cayiman ma uusan sheegin laakiin waxa uu sheegay in kenya ay joojisay ama ay istaajisay qorshihii ciidamada ay ku diri lahayd isbeddelka ugu weynee hadda imaaday waa kaas lamana garanayo xilliga dib loo soo cusboonaysiin karo laakiin intaas waxa uu raaciyey sababta kenya ay arrintaas iyada ah u samaynayso hadda korir singoy waxa uu sheegay iscasilaada ra-iisul wasaare ariel henry in ay markaasi keentay in xaaladdii ay isbedesho sidoo kalena ra-iisul wasaaraha ay taas iyada micnaha xaaladdii gudaha dalka ka jiray inay isbedesho ra-isul wasaarahana ay ku qasabto in uu xilkii iska casilo intaas kadib waxa uu leeyahay korer singoy waxaa isbedelay gudaha dalka maamulkii ka jiray micnaha hadda waxaa jirta ayuu leeyahay fawdo iyo qas wax sharci ah iyo kala dambaynna ma jiro wuxuu yidhi ilaa iyo ay kasoo laabanayso maamul siyaasadeed ama uu ka soo laabanayo maamul siyaasadeed oo gacanta ku hayo amniga iyo sidoo kale kala dambeynta gudaha dalkaasi ciidamada waxa ay ku jiri doonaan qorshaha lagu dirayo hold ama waa la istaajin doonaa dabcan sidaas darteed kenya waxa ay joojisay oo hordhaan ka ahayd heshiiskan markaasi u n-ka ay riixayso ee ciidamada hayti loogu diraayo waxa ay joojisay kunkii askari ee ciidamada booliska ahaa ee lagu diri lahaa mishanka u-n-ka loona diri lahaa dalka hayti markaa eegto marka guuxa gudaha ee dadweynaha kenya oo horeba ay u muuqatay inaanay raalli ka ahayn mustaqbalka ciidamadan kenya ay dirayso maxee maaragtay ee u dhimi kartaa dowladda madaxweyne ruto
shacabka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhinacyada siyaasadda gaar ahaan garabka mucaaradka waxa ay marar badan kasoo horjeesteen arrintan iyaga ah iyada iyagoo sheegay in aysan jirin marka koowaad sabab kenya oo xitaa xuduud aan la lahayn hayti ayna u dhoweyn ay ciidamaha halkaas ugu dirto teeda labaad waxa ay sheegeen fawdada iyo qaska gudaha dalkaasi ka jira in ciidamada booliska oo weli military aan ahayn aysan u saamixaynin awood ahaan in ay markaasi ka hortagaan qaska iyo fawdada halkaasi ka jira marka shacabka waxaad moodaa in inta badan haddii aad fiiriso baraha bulshada oo hadda noqotay meelaha ugu badan ee lagu kulmo afkaartana lagu dhiibto inay aada u jeclaan lahaayeen qorshahan hayti in markaasi la qaboojiyo ama markaasi la joojiyo oo ciidamada kenyaanka aan halkaasi loo dirin taas beddelkeedane gudaha dalka ay markaasi ku sugnaadaan amniga gudaha dalkana ay markaasi sugaan marka dowladda waxaa u yaalla go-aano adag weliba xaaladda waxaa kusii adkeynayo ariel henry oo markaasi xilkii iska casilay waxaana taas ay bannaanka keenaysaa dhibaatada gudaha dalkaasi hayti ka jirto tan iyada ana waxa ay u muuqataa guud ahaanba in xaaladii ay markaasi durbo bedelayso
marka marka maadaama oo hakintan had dowladda kenya ay ku dhawaaqda ee keentay isbedelka hayti ka dhacay iyo maaragtay markaan egno guuxa ama culayska dowladda ka saaran gudaha ee ku aadan arrintan markaan egno ma laga yaabaa mustaqbalka dowladda kenya inay ku dhawaaqdo inay arrintan lugaha kala baxdo oo ciidamada ay joojiso
taas iyada ah waxay u eg tahay inay adkaan doonto mise aysan dhici karin sababtoo ah heshiis ayaa la gaaray ra-iisul wasaaraha hayti ayaa inta yimid intii uusan xilka iska casilin heshiis ayaana la kala saxiixday teeda kale waxaa markaasi qorshahan riixaya qaramada midoobay oo kenya keligeed markaasi kuma aha laakiin kenya culayska haystaa waxaa uu yahay inay hordhaan markaasi u tahay ama lead mission inay tahay oo iyada ay qorshahan hogaaminayso marka aad bay u adkaan doontaa waxa ugu badan ee hadda la sugi doonaa waxay tahay hayti gudaheeda sidee ayay noqon doontaa iyo qalalaasaha hadda markaasi kasoo cusboonaanayo iyo xaaladda kacsan maadaama ra-iisul wasaarihii uu iscasilay tallaabadii xigtay ee la qaadi doono maxay noqon doontaa maamul maxaa ka noqon doonaa dalkaasi ma kooxaha burcada ee markaasi hadda ciidamada loo dirayo si ay markaasi uga hortagaan ayaa maamulka la wareegi doona ama maamul kalaa dhalan kara waxay ku xirnaan doontaa tallaabadii xigta iyo kenya in markaasi ay ciidamada halkaas geyso gudaha hayti waxa ka dhaco laakiin gebi ahaanba in la kansalo mashruucan iyo sidoo kale qorshahan nabad sugidda ciidamada markaasi booliska loogu dirayo gudaha dalkaasi hayti way adkaan doontaa waxay u eg tahay inay sii socon doonto laakiinse xaalad ay kusii socon doonto ayaa n u muuqata mid ay go-aan ka gaari karto ama ay sababi karto micnaha waxaa keeni kara inay sii socoto iyo in kale gudaha hayti waxa ka dhaco laakiinse in la joojiyo gebi ahaanba way adkaan doontaa howl adag noqon doonta aad iyo aad sababtoo ah kenya keligeed kuma aha dalal badan oo kale ayaa markaasi kula jira sida ay xaqiijisay kenyaba oo wasiirka arrimaha gudaha uu sheegayba laakiinse kenya hoggaan ayay markaasi u tahay ciidamada markaasi la dirayo oo lead mission ayay markaasi yihiin culayska ugu badan halkaas ayuu markaasi ka imaanaya marka kunka ciidan ee la dirayo waxaa sababi kara in la diro reebi karana sida laga dhadhaminayo warka ka soo baxay koreer singoy p s k ama xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda gudaha hayti in maamul kala dambeynle uu ka dhasho iyo in kale